ilaahay khayr idin jaseeyo aada iyo aada baad umahadsan tihiin waan ku faraxsanahay mana ilaa uu doono sida wanaagsan oo aada mar walba igaba garab taagnaydeen talo iyo tusaale iyo gobashani sidii ay ku meel mari lahayd intaanan khudbadda ama mahad mahadcelinta halkan aanan gudagelin waxaan halkan uga yeeri lahaa ama halkan ka xusaya salaadiintii iyo ugaasyadii iyo duubabkii iyo malaaqyadii aan fursadda hadalka helin oo ay ka mid yihiin suldaan xaydar imaam cismaan ugaas cabdiraxmaan oo aan meeshaan wada fadhinay ugaas taakoy ugaas axmed taakoy oo ah xubin mihima ugaas suldaan cabdiqaadir cumar shabeel waxaan kaloo runtii isleeyahay ikhyaar badan oo iyaguna halkan mudan inaan ka sheegno dhammaantood waxaan leeyahay waktiga iyo madasha oo aynu muddo dheer fadhinay aada iyo aad baan idinka cudur daarayaa wa idinka raali gelinayaa raalli ahaada insha allah gobasha dambe iyo meelaha dambe aynu isugu imanayno runtii kaalintaad kaga jidhaan dhammaantiin aada iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo sida aada meel walba iyo mar walba diyaarka ugu tihiin inaad ka qayb qaadataan nabadeynta iyo wadajirka ummaddan waxaan halkan ka salaamayaa guddoomiyaha guddi guddoomiyaha iyo xubnaha guddiga qabanqaabada shirkan genaraal cali ismaaciil iyo khiyaartii la shaqaynaysa waxaan kaloo mahadcelinaya halkan ka salaamayaa guddoomiyaha guddiga farsamada ee madashaan shirkan inoo daadihinayay oo garabkayga taagan ugaas cabdullaahi ugaas xaashi ugaas faraxate iyo guddigii xubnaha guddigii la shaqaynayay waxaan u mahad celinayaa culimaaudiinka soomaaliyeed ayaan iyagana salaamayaa oo runtii sharaf iyo ixtiraam inaga mudan oo aan lagu qiimeyn karin ama lagu tilmaami karin inay dhibaatada waddanka qeyb ka yihiin ugaas cabdullaahi labaqaydna waxaan leeyahay insha allahu biidni illaahi kariim inuu raaligelin markii insha allah waan halkan ka baxno inuu raaligelin ka bixiyo culimaauddiinka waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxa ansom oo maanta inagu soo booqday halkan oo runtii aan isleeyahay kelmadiiu halkan ka yidhi iyo sida uga hadlay soomaaliya iyo talooyinkii soo jeedshay intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa master how bell oo runtii aan isleeyahay aada iyo aad ay muhim u ahayd inuu noogu yimaado waxaan kaloo mahad celinayaa ama halkan ka salaamayaa maamulka gobolka iyo degmada karkaar abwaaniinta soomaaliyeed laamaha amniga puntland bahda saxaafadda waxaan si gaara ugu mahad celinayaa tviyada s b c iyo puntland t v koron wakaaladda korontada enay oo iyaduna qeyb weyn shirkan ka ahay waxaan kaloo mahad celinayaa shirkadaha collis iyo somtel waan iyagana halkan kana salaamayo una mahad celinayo waxaan si aada iyo aada iyo aada u weyn ugu mahad celinayaa gabdhaha inoo qurxiyey madashaan isla mar ahaantaana mar walba diyaarka u ahaa martisoorka iyo inay howlaha intooda badan inoo qabtaan sidaan hadda ka maqlayseen madaxa ansom wuu tilmaamay gabdhaha laakiin inagu horey laynuu tilmaanay shareecadan islaamkuna maqaam weyn bay gaarsiisay gabdhaha intaas ayaa sharaf ugu filan intaas ayaa wax walba uga weyn waxaan kaloo halkan ka salaamayaa una mahad celinayaa dhammaan isimadii gobolladan isu dhow ama gobollada soomaaliya joogay oo mar walba ayla garab taagnaa taageeridda iyo ku dhiirigelinta madashan inay qabsanto waxaan u mahad celinayaa halkan kana salaamayaa duqaasha aqoon-yahanka iyo hagaradka gobolkan karkaar khaas ahaan magaaladan qardho iyagoo aan u kala harin waayeel iyo dhalinyaro iyo aruur rag iyo dumar intaba waxaan u mahad celinayaa oo kale oon salaamayaa jaaliyadaha dibadda ee soomaalida meel kasta ay ku dhaqan yihiin intii aan maray iyo intii aan waktigu ii saamixin oo ay ahayd inaan soo maro waana jeclahay inaan soo maro ay ka mid yihiin magaalada nairobi dowla degaanka soomaalida etoobiya magaalada jirjira meelo badan oo kaleeto insha allah iyagana halkan ayaan ka salaamayaa waxaan u mahad celinayaa oo kale ogaasyadii halkan inay khadka telefoonka kaga qayb qaataan iyo ism isimadii halkan inay kaga qayb qaataan ay ahay uu ka mid yahay islaam bashiir uu ka mid yahay ugaas xasan ugaas khaliil uu ka mid yahay ugaas xasan ugaas maxamed oo iyaguna iyo in badan oan hadda halkan kusoo koobi karin raalliga hada haddii aniga hadalkaygu maanta wixii aan odhan lahaa horaan u idhi laakiin mahad celin weeye waxaan u mahad celinayaa dhammaan in allaaliyo intii gacan igu siisay hawshan inay qabsoonto oo igu dhiirigelisay dabcan in la xuso way mudan tahay oo loo muxuu ahaayey halkan looga mahad celiyo dowladda federaalka ee soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo iyaguna iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland maamul goboleedada qaarkood oo iyaguna madaxdoodu ila soo xiriidhay oo dhammaantood halkan iga taageeray runaantii jaaliyadaha markaan tilmaamayo muddo toddoba bilooda ayaan safar ku mariyey runtii si weyn oo aada iyo aada u qiimo badan ayay igu soo dhaweeyeen meel kasta waxayna iga codsadeen inaan madashan iyo gobashan aan dhigo una dhigo haldoorka ummadda soomaaliyeed oo maanta gobashan fadhiya runtii anigu xuldoon maahayn ma rabin magac ama soomaaliyeed ama magac muxuu ahay geedkii midna ma rabin qofku hadduu ku filaado beesha uu ka dhashay taasaa wax weyna weliba sidaad ogtihiin beeshan halkan aniga ummadda soomaaliyeed oo dhan baa igu caleema saadhay oo dhammaantoodii taageeray laakiin beeshani runtii marka soomaaliya la yidhaahdo iyo meelo ka baxsan oo dowla degaanka iyo ilaa iyo waqooyi bari kenya ayay joogaan intaas ayaananba ku filan karin laakiin inaan soomaaliya oo dhan meel kasta joogto wax allaali iyo wixii aan qaban karo iyo wax allaali iyo wixii aan samayn karo inaan isku dayo oo aan mar walba kaalinta hore ka galo ayaan ballan qaadaya insha allah hadalkan waxaan igu celiyey ugaas cabdullaahi oo dhinacayga taagan ayaa maalintii furitaanka wuxuu yidhi meeshaan waxaa laga hadlayay markii aanu soo baxaynay ama dad muxuu ahaye in meeshaan la dooranayo mar labaad boqorka loo caleema saarayo boqor soomaaliyeed mar kale puntland in muxuu ahaye mar kale rag waxyaalo badan runtii waa saaxiibkay inuu halkan ka sheegana runtii waa waxay wixii jiray aad baa loogu baahnaa waxaan kaloo salaamayaa halkan aan runtii ahayd inaan ka sheego idaacadda v o a oo faadumo mar walba runtii iyaduna ka qayb qaadanaysa qeybta warbaahinta sidoo kale salaadeyntii ama hogaamiye dhaqameedyadii halkan inoogu imaan lahaa anay u suurtagelin iyagaan ooga mahad celinaya waana salaamayaa sida imaam maxamed yuusuf oo isaguna ay ahayd halkan inuu nagu yimaado runtii walaalayaal walaalayaal guud ahaan dhammaantiin shirweynahan inta fadhida inta ka maqan salaadiinta iyo isimada iyo waxgaradka aan intooda badan u cudurdaarayo oo ila soo xiriiray sida salaadiintii somalilan oo uu ka mid yahay boqoraabi oo ila soo xiriiray iyo salaadiin badan oo halkaa joogtay dhammaantood waxaan leeyahay meel kastoy joogaan dhaqanka soomaaliyeed ama inta ku hadasha afka soomaaliga meel kastoy joogaan ilaahay tawfiiqda ha siiyo hana isku xiro kuwo ummadooda badbaadiyana ilaahay ka dhigo intaa haddaan uga baxo mahadnaqi waxaan halkan ka taageerayaa waxaan soo dhaweynayaa warmutiyadkii ka soo baxay iyo qodobadii ku qeexnaa dhammaantood kuwaasoo ahaa kuwo wax ku ool ah u ah ummadda soomaaliyeed warmutiyeed warmuftiyeedkaasi wuxuu si toos ah ugu wajahnaa shacabka dhaqanka dhaqanka soomaaliyeed dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka intaba waxaan ku bogaadinayaa hogaanka dhaqanka ee madashan fadhiya in laysla qaato oo la laga dhabeeyo hirgelinta qodobada warmuftiyeedka shirka ka soo baxay in deniinta colaadaha ka aloosan gobolka hiiraan iyo gobollada kale ee dalka waxaan ku talinayaa inaynu halkan intaynan kala tegin ka magacowno guddi arrinkaa ka howlgala oo dhexdhexaadiya waxaan kaloo ku talinayaa inaynu dadka muxsiniinta ah iyo inteenna halkan fadhida oo dhaqanka ah iyo culimada kolley waxaa la yihahdaa culimada iyo odayaal dhaqameedku midna waxma bixiyo oo jiirkacan way ku adag yihiin waxbixinta laakiin waxaan usoo jeedinayaa inay taageeraan dadka ay wadiyadu ku fatahmeen ee gobolka hiiraan waxaan soo dhaweynayaa hindisaha y hindisaha yagaleelka dalladda hogaanka dhaqanka soomaaliyeed muddo kasta ha qaadatay waxaan taageero joogta joogtay waxaan taageerayaa joogtaynayaana shirarka hogaanka dhaqanka soomaaliyeed oo uu hadda qeybtii labaad inoogu baaqay walaalkeen ugaas maxamuud ali ugaas waxaan leeyahay inaynu shirkaa ka qeyb galno si buuxtana aynu u wada tagno dhammaanteed waxaan filayaa wakti dheer ayaynu halkan fadhinay sida sharafta badan oo qiimaha leh oo qadarinta leh oo aada halkan runahaantii aada usoo munaasabadan iyo fikradii aad kasoo jeediseen iyo qodobaad kasoo baxay mar labaad iyo mar saddexaadba waan ka mahad celinaya waxaan kaloo ilaaway salaadiinta isimada qeybtii degaankan joogtay suldaan geelxoor islaan mahad ugaas jamaal iyo intii aan ilaaway islaan xuseen runtii haddee ma wada tirin karo dhammaantiin aada iyo aada baan idinka mahad celinayaa si kal iyo laaba ayaana idin salaamayaa waxaa kaloo xusub mudan isimadii ka yimi nairobi oo halkan inooga soo jeediyey fariinta ah inay ka wadaan taageero iyo talo intaba walaalaheena ku nool gobolka waqooyi bari kenya oo uu ka mid yahay ugaas deeqow iyo ugaasyadii kale wayna soo gaarsiiyeen walaalaheen ugaas xuseen ugaas qorane ugaas xuseen cismaan ugaas khaliil waxaan kaloo si gaara ugu mahad celinayaa sayidi soomaal oo ahayd in kelmad la siiyo halkan isagana waa u mahad celinaya runtii walaalayaal gabagabadii shirkeennii inoo soo socday muddada waxaan filayaa inuu si khayr iyo si wanaagsan inoogu dhammaaday sidoo kaleeto websaytyada waa horseed meediya laga tilmaamay iyo websaytyada kale dhammaantooda soomaalida iyagana waa mahadcelinaya idaacadaha daljir s b c iyo inta kaleeto aanan hadda xasuusan waxaan kaloo ilaaway oo ah xubinta ugu muhiimsan oo halkan mar walba diyaarka inoogu ahayd oo ah bahda caafimaadka oo cismaan iyo tiimkiisii iyagana aada iyo aad baan ugu raalliga ahaada haddii aan kala ilaawo hada qofka bini aadamkahay inta u xusuusan karaa waa in kooban waxaan si kal iyo laaba oo niyadsamiya oo ixtiraam iyo sharafi ku jidho aan cid muxuu ahay uga mahad celinaya cid kasta oo gacan igu siisay amba tala igu siisay ama igu taageedhay fikirkan oo haddee qeybtoodii igu damaysay amiir maxamed iyay ka mid ahaayeen oo shaalay talooyin wax ku oda iyaguna siiyey suldaan maxamed maxamuud runtii suldaan maxamed geele dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin waxaan ilaaway t v-ga calson oo iyaduna halkan ka tibinaysay oo life iyadan ahayd t v-yada kale oo honkabel iyo inta kale universal oo iyaduna aada iyo aada runtii aan ugu mahad celinayo oo ay ahayd inay halkan si life uga tabiyaan laakiin ay u suurtoobi weyday xagga farsamada oo madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda mar walba ay si toosa noola soo xiriirayeen iyagana aada iyo aad baan ugu mahadcelinaya waana ku guraadinaya shaqada fiican ay uhayaan agaasimaha mas-uulka ama hantiilaha iskale s b c oo isaguna dhiirigelin badan master cali cabdi awaare isagana aada iyo aad baan ugu mahadcelinaya ma soo koobi karo raalligaad iga ahaanaysaan in allaaliyo intii aan xusuusan oo talo iyo muxuu ahay intaba igu taageedhay waxaan leeyahay aada iyo aada iyo aad baad mahadsan tihiin walaalayaal waxaan intaan inagu soo xirmay waxaynu aadaynaa markaynu shirkan hadda inoo dhammaado salaada duurna aynu tukanno qado aynu banaanka u tegi doono meel magaalada ka yara baxsan meeshaas oo insha allahu aynu iyadana aynu ku wada qadayn doono hilmaan hadalku ma jiro weli markaan hadba kelmadan soo xasuusanaya waxaan halkan iyagana ka salaamaya kana ammaanaya jubbaland t v jaamacadda bariga africa oo ada oo ah madasha aynu hadda fadhino mas-uulkeeda mister faarax cabdulaahi iyo howlwadeenadeeda iyo brofesorada jaamacadda wax ka dhiga iyo ardada jaamacadda wax ka barata iyo dhammaan cid kasta oo aan halkan aanan ka xusin dhammaantood waan salaamaya waan u mahadcelinaya walaalayaal waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa wariyaha aada wada garanaysaan oo soomaaliga soomaaliyeed weriye cagma dhige maxamed cagma dhige oo isaguna mar walba diyaar u ahaa talooyin badanna la siinayay dhammaantiin waxaan leeyahay walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin soo qaabilaada iyo fikirka wanaagsan iyo talooyinkaad halkan kasoo jeediseen iyo sidaad ugu dhabar adeegteen mas-uuliyiintiina salaadiinta iyo waxgaradka maanta madashan fadhiya waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran jasaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu tawfiiqda ina waafajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu badana burcada sumaaliyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga dhigo kuwii soomaali khayr iyo horumar iyo wanaag horseedi lahaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu ina waafajiyo xaqa mawtadeenii dhimatana ilaahay u naxariisto waxaan aada iyo aada rabbi u weydiisanaynaa oo mar walba ilaahay dafkii aanu galnay ilaah waa kaaga toobad keennay ilaah waa kaaga soo noqonnay ilaah waanu waanu ka qoomamaynay caradeen ugu dhacday iyo khaladkii aanu galnay ilaah waanu ka soo noqonnay ilaah boqoya buxorisumari ilaahw ilaahw sida khayrka ah iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed ilaah rabbigoona waafaji soomaalidu meel kastay joogo runtii meel kastay joogto way ku dayacan tahay meel kasta ay joogto runtii waxaan isleeyahay way ku dhibaataysan tahay walalkay sambadahay ku qarqmayaan meel walba ayay ku dhibaataysan yihiin yani meelaha qaarkood waxaad arkaysaa hadda wadanka ninka halkan ka hadlaya jaaliyadda south africa inta la mariyey iyo dhibta loo geystay wax laga sheekayn karo maaha haddana waxay ku dhabar adeegeen inay ku noolaadaan markaan la hadlayo waxaan ku eegay waxaa laydinka rabaa oo dhibtan idinku dhacaysaa ogaada inaad waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan ducaad inaad dadkan ugu yeedhaan khayrka inaad ugu yeedhaan islaamnimada waxaa lay sheegay waa warmuftiyeedkii ama saxaafadeedkii aan wada qabanay aniga iyo boqorka suulogu markii aan ka hadlaynay arrimahan waxaa lay sheegay boqorka wiilkiisii inuu islaamay oo diinta islaamka qaata waxaan rajaynaynaa insha allahu meel kastoy joogaan soomaalidu inay dadka khayrka ugu yeeraan horseedna u noqdaan in badan oo ka mid ah tviyada ayay naga daawanayaan oo life ayay u arkayaan waxaan leeyahay xilbaa idin saaran kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raaciyatihi xilka iyo mas-uuliyadda qof laga reebay ma jiro ma aha hogaamiye dhaqameed keliya ma aha culimadiin keliya qof kasta oo inaga mida xilkaas waa saaran yahay intaasaan kusoo gabagabaynaya hada wabilahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullah